magaalada riyaad xalayto ama dalka sacuudiga guud ahaan waxaa ka dhacay sal aad iyo aad gardaro u ah oo aad iyo aad u fool xun dawladda sacuudiga nimanka xuutiyiinta ahaa ayaa waxay kusoo tuureen toddoba faaruuq oo baalisa magaalada wadamada iskaga gudba ah arrinkaas toddobadaasi waxay riyaadna waxbaa saddex baa soo gaartay jazaan iyo khamiis mushaad iyo najaan baa la yidhaahdo dalka sacuudiga ka wada mid ah laakiin ciidamada cirka ee dawladda difaaca cirka ee dawladda sacuudiga ayaa waxaa u soo hogay inay sawaariikhdaas ka hortagaan oo ay kainay ku dhacaan meelihii ay nimankaasi uqoondaynayeen khasaaro dabcan meelihii kusoo dhaceen khasaaro weyn kama dhalan kaliya dad nin kamida dadka dalkan sacuudiga ka shaqeysa oo asalkiisa reer masar u yahay ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen inta kale wax oo dhaawaca madhibaashita ah oo ka dhashay ma jiri todobadii faaruuq ee dalkan log looga soo tuubay xagga dalka yemen riyaad kaliya ma ahan soomaalida waa ogtihiin oo saa sheegtay waxay kujirsata dalka sacuudiga geeska gees meel kasta ay ka shaqeysaan laakiin waxaan dadka soomaalida jeclahay inaan u sheego meel kasta ay joogaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee siyaabaha kala gedsan dalkan ugu dhan ee dhammaan dad qabaan oo aanay jirin qof soomaaliya oo weerarkii xalayto ama faalkii xalayto xoutiyiinta ka yimid ku waxyeelo inaanu jirin way dab qabaan muwaadiniinta soomaalida meel kasta dalka sacuudiga ka joogaan waayahay safiirkii soomaaliya ee boqortooyada sacuudiga baa tahay mowqofka dowladda soomaaliyeed ee weerarada noocaasi ah bal muxuu yahay
dowladda soomaaliya arrinkaasi waa aada iyo aaday u cambaaraynaysaa waxayna ku eedeynaysaa nimanka xuutiyiinta ah oo gacanta ka helayo ugu weyn dalka iiraan oo aada ogtiin soomaaliya inay xiriirka u jirtay ugana jirtay sababo badan oo ay kamid ahayd mowqifka ay ka qaateen dalka sacuudi arabiya markii ay gudeen bay weerareen safaaradihii iyo bansuuliyadihii sacuudiga oo ku lahaa dalka iiraan iyo dhibaatooyin kale soomaaliya gudaheeda ka geysanayeen waatii xiriirka ay jireen in arrinkaasi waa ay cambaarinaysaa dowladda sacuudiga ay garab taagan tahay